dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ku dhowaad afartan ka tirsan ururka al-shabaab lagu dilay howlgal ka dhacay laba deegaan oo hoos yimaada degmada afgooye laguna kala magacaabo baqdaad iyo baldooska howlgalkaasi ayaa dowladda soomaaliya ay sheegtay inay iska kaashadeen ciidamada qaranka iyo saaxiibada caalamka saaxiibada caalamka ayaa kaalmada ay siiyaan ciidamada dowladda soomaaliya ay ka mid yihiin duqeymaha dhinaca cirka oo ay la beegsadaan ururka al-shabaab war-saxaafadeed dowladda soomaaliya ee soo saarta ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi ka dhacay baqdaad uu ahaa duqeymo war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi uu ka dambeeyey kadib markii ciidamada dowladda ay ka warheleen sida ay yidhaahdeen khawaariij isku aruursanaysa deegaankaasi sida lagu qoro war-saxaafadeedka dowladda ayaa sheegtay in howlgalka baldooska lagu dilay afar iyo labaatan ka mida ururka al-shabaab halka duqeynta ka dhacday baqdaadna lagu dilay shan iyo toban ka mida isla ururka al-shabaab sarkaal ku sugan gobolka oo codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah looma ogolo inuu saxaafadda la hadlo ayaa v o e da u sheegay in howlgalka dhulka iyo cirka uu isugu jiray uuna socday kana jiray deegaankaasi tan iyo shalay wuxuuna sheegay in duqeyntu ay ka dhacday xalay fiidkii halkaasi dhinaca kale ururka al-shabaab ayaa ku sheegay barahooda instagaraamka in duqeynta ka dhacday baqdaad ay ku dhinteen dad rayid oo ay ku jiraan caruur warbaahinta al-shabaab taageerto ayaa dhankooda sheegay in duqeymaha baqdaad ay ku dhinteen siddeed iyo toban qof oo rayida sheegashadoodaasise v o e da si madax bannaan uma xaqiijin karto wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala oo ay v o e du la xiriirta ayaa v o e da u sheegay inay hubinayaan wararka sheegaya in dad rayida ay ku dhinteen duqeymaha dhinaca kaleeto sarkaal ku sugan gobolka ayaa isna waxa uu sheegay in uu jiro iska horimaad dhex maray ciidamada dowladda oo jidka maraya iyo al-shabaab meel ku dhow deegaanka jabaluul shalay kaasi oo khasaare nafeedna uu ka dhashay al-shabaab dhankooda waxay sheegteen in weerarka jabaluulka ay ku dileen askar ka tirsan ciidamada dowladda dowladda federaalk soomaaliya ayaa tan iyo bishii agoosto sanadkii labadii kun iyo laba iyo labaatankii waxa ay ka waday howlgallo ka dhana al-shabaab dhul ballaaran oo ka tirsan hirshabeelle iyo galmudug lagagana qabsada al-shabaab deegaano dhinaca kaleetana ururka al-shabaab ayaa iyaguna weeraro la beegsaday fariisimo ay leeyihiin ciidamada dowladda madaxweynaha soomaaliya ayaa markii la doortay ku dhawaaqay siyaasadda saddexda weji leh ee uu dowladdiisu ku wajahaya al-shabaab taasi oo isugu jira dhinacyada milatariga dhaqaalaha iyo fikirkaba